maalmihii ugu dambeeyey meelaha qaar isbaarooyin kusoo kordhay oo ay ku howlan yihiin dad maleeshiyaad hubaysana oo aan ciidan ahayn waxaan rabaa aniga arrintaa ayada ayadana inaan ugu baaqo dadka arrimaha ku howlan ee dadka dhibaataynaya ee jidgooyooyinka udhigaaya ee isbaarooyinka u yaaliin ee lacagta baadda ah ee aan sharciga waafaqsanayn ka qaadaya dadka waxaan rabaa inaan ugu baaqo arrintaa ayadana inay ka waantoobaan haddii arrimaha noocaas oo kale ah ay ku kacaanna ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada amniguba ay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waaa jira gaadiid loo yaqaan gaadiidka technikada oo ay wataan shaksiyaad gaara gaadiidka oo loo ekeysiiyey gaadiidka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ama lagu buufiyey rinjiga ciidanka xooga dalka soomaaliyeed lagu yaqaano arrintaa iyada ah oo keeni karta khatar iyo qaladaad badan ku ah ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sababtoo ah waqtiyada qaar ay falal muxuu aha ii sheega anshax darro ah ama dhaqan xumaha ay samaynayaan taasoo muujinaysa in awgaadiidkaa leeyahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed falalkaasuna ay geysteen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan dadka noocaas aan ugu baaqo dhammaan cid allaale iyo cidda isticmaalaysa gaadiidka tignikada ah ee ku buufsan calaamadaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed lagu garanaya ee aan u diiwaan gashanayn ciidanka xooga dalka soomaaliyeed cid allaale cidda haysata inay ka waantowdo arrinta noocaasa haddii lagu arkana gaadiidkaas waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed inay si buuxda ula wareegi doonaan mar haddii uu leeyahay calaamadihii lagu yaqiino ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ugu horreeyay rinjiga ciidanka jira ayagana shakhsiyaad ama dad isticmaalaya dariiska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kuwaasoo aan u diiwaan gashanayn ama aan ka tirsanayn ciidanka xooga dalka soomaaliyeed u shaqeeya hay-ada gaara shirkado gaara ama si meelo gaara ka shaqeeya arrintaa marka ayagana waxaan rabaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wuxuu leeyahay dariis lagu yaqaano waxaa isticmaali kara ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ma jirto hay-ad kaloo isticmaali karta ma jirto shaksi kaloo isticmaali kara waxaan rabaa marka arrintaa ayada ah ayadana cid allaale iyo cidda ee muxuu aha ii sheega arrimaha noocaasa ku kacda ee isticmaasha si sharci darro ah ku isticmaasha dariiska ciidanka ayadana inaan la tiigsan doono sharciga muxuu ahaay tallaabo sharciga waafaqsana laga qaadi doono